Duufaanta Sandy ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ku dhufato xeebaha iyo deegaanada bari ee dalka Maraykanka. Duufaantan ayaa wadata roobab iyo dabaylo xooggan oo ku socda in ka badan siddeetan mayl saacadiiba. Dhammaan gobollada bariga ayaa heegan buuxa ku jira oo xaalad deg deg a lagu soo rogay iyada oo meelaha qaarkoodna dadka la amray inay ka baxaan magaalada New York ayaa ka mid ah goobaha la filayo in duufaantaasi sandida ay ku dhufato iskuulaadka basaska tareenada iyo gebi ahaanba dhaqdhaqaaqii bulshada ee magaaladaasi ayaa la xiray haddaba caashe ibraahim caashe cuud oo joogta washington ayaa xaaladda new york iyo sida ay ugu diyaargaroobayaan duufaantaasi sandi waxa ay ka wareysatay doctor cilmi axmed ducaale oo ah danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay wallaahi haddii anagu ma ogtahay xalay sidaad ogtihiin waxa la xiray wixii gaadiidkii isgaarsiintii oo dhan waa la xiray oo bablika ahayd muxuu aha basaskii waa la joojiyey tareenadii waa la xiray sabweygii waa la xiray marka qof waxaana nala gurigiina ha ka soo bixina marka dadkii dadkii u dambeeyay guryahooda waxay galeen saddexdii saac ama afartii saac habeenimo maanta xalay marka roob baa noo soo da roob badan baa da-ay iyo xoogaa dabayla hase yeeshee waxaa la filayaa muxuu ahaa daadka w badidiisa iyo duufaanta xoogeedu inay caawa iyo biri subaxdii inay ay u badato marka waxa hadda laisku hayay muxuu ahaa tanaladii laisu marayey in la xiro wadooyin badan baa xiran hadda oo ayagana daad uu soo galay waxaa laleeyahay hirka yani kasoo baxay badda waxa wuxuu gaari doonaa ilaa eleven inch ilaa twelve eleven eleven feet ilaa twelven feet buu gaari doonaa ayaa laleeyahy waana kii wuu ka wuu ka waa ka ka sarreeya oo ka sarreeya duufaantii hore oo la arki jiray aada uga sarreeya marka marka waa koob iyo koob iyo toban ilaa laba iyo toban inji buu sare u kacsan yahay maha feet feet feet feet ha ayu ayaa laga baqayaa inuu kore hore u kaco leeyahay marka wixii wixii u dhawaa xeebaha oo dhan waxaa la yidhi waa la qaxiyey dadkii u dhawaa oo masalan long island muxuu ahaay to brooklyn xeebaha buxda brooklyn new jersey meelaha xeebahooda gidi waa la dadkii waxaa la yidhi ka guura waa gartay waa ka guura laga laga raray ambasador cilmi isbaala isbaala isbaaladii xataa waa la xiray ku yiilay xaafadahaas waa la xiray waxaad ka warantaa marka maadaama xaaladaas deg dega intaa la eg magaalada new york aanu ognahay in ay tahay mid ka mid a magaalooyinka ugu saxmada badan dalkan maraykanka maanta wax shaqaynayaa male transportationkii gaadiidkii iskuuladii way xiran yihiin waxaad ka warantaa cisbitaaladuna ma ku jiraan mise ayagu qaar waxaa jira cisbitaalada intaan ku kuu sheegay hadda lower manhattan oo laleeyahay oo iyo southern long island iyo brooklyn dhinaceeda iyo kulli isbitaaladii xataa waa la xiray marka marka iyo iyo dadkii waayeelka meeshii ay ku jireen meelahay ku jireen iyagana waa laga laga laga wada qaaday xaggee la gey marka ma dawladda meelo gaara oo la dawladda ha ha ha ha muxuu ahaa belediyadda beled qolo walba belediyadeeda hataa ilaa bloomberg ilaa ilaa xalay halkan halkan uu ka hadlayay ilaa saakay a dadka hala qaxo hala yaa yaan la joogin obligatory waxa weeye evacuation baa la yidhi yani qaxid ah ah qasab ah ayaa meelaha qaarkood dadka lagu qasbay gaadiid male hadda masalan aniga shubaakadeedaan eegayaa wax gaadiid hoo socda iyo qof socda male marka marka magaaladu maxay filaysaa maadaama duufaano horena ay dhaceen dabaylo kuwan oo kale lamid ay dhaceen walwalka gaarka ah ee magaalada new york maanta ka jiraa muxuu yahay wallahi waxaa laga baqayaa horta waxaa haddii dabayshu ay xoog yeel yeelatana waxaa laga baqayaa in geedaha dhirtaa dhaadheer inay inay soo dhacdo oo ku dhacdo taleefona muxuu ahaa fiilooyinka muxuu ahaa korontada ay ku ku dha haddii taa ku dhacdana haddee sidii la arki jiray waxay waxay noqonaysaa xaafado dhan inay inaan inayn helin nal iyo koronto ayan helin ay uba ayaa laga baqayaa oo weliba haddana laleeyahay waxaa laleeyahay duufaantana waa sii soconaysaa maaha keliya caawa caawa beri saa dambe ilaa saa dambe waxaa laga baqayaa inay socoto laakiin dhinaciina laakiin dhinaciina way kasoo gudbaysaa maantaba soo maha saasaa laleeyahay laakiinse caaway kasoo gudbi doontaa sida laleeyahay marka xagga boston iyo xagga sii aadaysa iyo connecticut iyo boston iyo connecticut xataa waa sidoo kale waxaa la siiyey muxuu ahaa waan waano ah in xeebaha laga qaxo marka magaalada maadaama emergensiga ama xaalada degdega intaa la eg ay ku jirto diyaargarowga ay magaaladu ka gashay intee bay la egta haddii qof xanuunsadoo kale haddii xaalad degdeg oo kale ay jirto oo kale dadku xaggee aadayaan ma la sheega meelo waxa waxa waxaa la la diyaariyey kumanyaal muxuu ahaa maaha keliya booliiskii iyo keliya maaha iyo kumanyaal muxuu ahaa iyagana voluntary ah ayaa diyaar ah in aad telefon baa la dirayaa nine one one iyo loo dirayaa iyagaa imanaya marka iyagaa iman kara ilaa hataa hataa bridgeska qaarkood waa la xirayaa sidaa la leeyahay hadii hadii la hadii laga la laga la yaabo marka la xiraya tunnelska xataa waa la xiraya hadii la yaabo marka magaaladiina ma laydin siiyey talooyin ku saabsan bal inta maalmood aad ku jiri kartaan guryaha inta gaadiid xumada ay jiri doonto transportationka uu xirnaan doono iyo waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin in ay sii isticmaalaan muddadaas cadibaada ay jirto maya horta ilaa wiigaan oo dhan waa waa lxataa dukaamado dhan wixii ay iibin lahaayeen waa laga waa laga gatay wixii la dadkii maaragtay xataa in jawaano maaragtay ciid lagu sugo oo la dhigto gurya guryahan gaagaaban haddee hortooda la dhig waay waxyaalo badan bay dadku sameeyeen calaa kulli xaal waxaa la filayaa maanta waa isniin beri salaasada ah in laga bixi doono maqribkii
doctor cilmi axmed ducaale danjiraha soomaaliya oo u fadhiya qaramada midoobay magaalada new york ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim caashe cuud oo joogta istuudiyaha washington ee v o eda